taswiirta siddeed iyo tobnaad markii ay muddo isqabeen samson iyo naagtiisa naagtiisa waxay u laabatay gurigii aabbaheed markii muddo laga joogay haddana samson waxa u damcay inuu dib u soo celiyo oo markii uu halkaa yidhi aabbaheed ayaa ku yidhi waxa aan siiyey gabadhii saaxiibkaa samson waa uu xanaaqay oo waa uu orday oo waxa uu soo qabtay saddex kun oo danwaco ah oo wuxuu soo qaaday laba danwaco oo isku xirxiray oo dhexdooda wuxuu ku xiray qoryo ololaya oo waxa uu ku sii daayey beerihii dhexdooda oo beerihii oo dhan oo gelayd ahaa way i gubteen oo falastiiniinta ayaa waxay yidheen yaa sameeyey waxaan xun waxa ay u ogaadeen inuu yahay samsoon waxa sidaatii sameeyey oo waxa ay aadeen in ay soo qabtaan samson oo markay soo qabteen ayay cagaha iyo lugaha xarig kaga xireen mise maxaad u malaynaysaa inuu xariggaasi xajin karo maya maya ilaahay waxa uu siiyey awood ah inuu xariggaasi kala goyn karo marka ayuu gacanta ku dhigay laf dameer hashii laf ayuu wuxuu ku dilay kun nin oo falastiin ah samson wuxuu uu ahaa midka uu ilaahay doortay si uu uga xoreeyo dadka reer bani israa'iil oo uu ka xoreeyo dadka falastiin oo xooggiisa faraha badnaa wuxuu uu ahaa mid ka yimid xagga ilaah oo ilaahay la'aantiisa waxa uu ahaa mid iska caadi ah ma waxaad u malaynaysaa xoogga samson inuu ahaa mid ka yimid xagga ilaah mise mid uu isagu iska lahaa iska sii dhegayso waad ogaan doontaaye